wafdiga uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha dalka itoobiya abi axmed ayaa waxaa maanta loogu soo dhoweeyay magaalada muqdisho si meeqaamkeedu uu aada u sarreeyo markii ay soo gaareen madaarka aadan cadde ayaa waxaa halkaasi uga hortagay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud kooxaha hiddaha iyo dhaqanka ayaa sidoo kale garoonka joogay kuwaasi oo ciyaaro hiddi iyo dhaqan ah oo ka turjumaya xiriirka labada dal kusoo dhoweeyay ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed intaa kadib wafdiga ra-iisul wasaaraha itoobiya waxaa loo soo galbiyey aqalka madaxtooyada ee villa soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare abi ayaa halkaasi ku qaatay kulan waqti dheer socday waxaana labada hogaamiye ay soo wada saareen war-saxaafadeed dhinacyo kala duwan taabanaya oo ku salaysan xiriirka diblomaasiyadeed kan dhaqaale iyo midka amniga u dhexeeya xukuumadaha muqdisho iyo adis ababa war-saxaafadeedka ayaa ugu horeyn lagu sheegay in booqashada ra-iisul wasaaraha itoobiya abi axmed ee muqdisho ay tahay booqasho shaqo war-saxaafadeedka ayaa lagu yidhi labada hogaamiye waxa ay mar kale caddeeyeen sida ay uga go-an tahay xoojinta iskaashiga ay wadaagaan si ay uga faa'iidaystaan labada shacab iyagoo garwaaqsan xiriirka qutada dheere ee taariikhiga ah ee ka dhexeeya shucuubta iyo xadka ay wadaagaan waxay carabka ku adkeeyeen muhiimadda ay leedahay in la dhiso kalsooni iyada oo loo marayo xoojinta iskaashiga diblomaasiyadeed dhaqaale iyo mid bulsho war-saxaafadeedka labada hogaamiye ay soo wada saareen waxaa sidoo kale lagu sheegay ethoobiya iyo soomaaliya waa laba dal oo isku tiirsan oo leh mustaqbal iyo himilo wada jira oo ku aadan xasiloonnida iyo barwaaqada gobolka iyadoo taasi laga duulayo labada hogaamiye waxaay muujiyeen sida ay uga go-an tahay hirgelinta mashaariicda muhiimka ah ee dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha si loo xoojiyo horumar waara isdhexgal dhaqaale iyo weliba xoojinta xiriirka shacabka soomaaliya iyo itoobiya waxaa sanadkii laba kun iyo afar iyo labaatankii bilowgiisii dhex maray xiisad diblomaasiyadeed oo aada u adag taasi oo ka bilaabatay is-afgaradkii u dhexeeyey somalilan iyo itoobiya ee ku salaysnaa arrimaha badda iyo sidoo kale in itoobiya laga kareeyo saldhig ciidamadeeda baddu ay halkaasi ku yeeshaan muddo konton sannadooda xiisadda diblomaasiyadeed ee itoobiya iyo soomaaliya waxay noqotay mid cerka isku shareertay oo lagu dagaalamay fagaaraha diblomaasiyadda caalamka laakiin dowladda turkiga ayaa arrintaasi si deg dega u faragelisay waxaana labada dhinac wadahadallo muddo socday ay isku afgarteen in wadahadallo ay galaan islamarkaana xiisadda la qaboojiyo war-saxaafadeedka waxaa lagu sheegay maanta ay soo saareen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed in labada dhinac ay taageerayaan guddiyada farsamo ee wadahadallada ku yeelanaya magaalada ankara war-saxaafadeedka waxa ay sidoo kale xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed ay sheegeen inay taageersan yihiin is-afgaradkii dhowaan magaalada muqdisho ay ku gaareen labada taliya ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo weliba ciidamada qalabka sida ee dalka itoobiya arrintan ayaa markii laga hadlayey waxaa war-saxaafadeedka lagu yidhi madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu waxa ay sidoo kale soo dhoweeyeen is-afgaradka ay gaareen taliyaasha ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyo ciidanka difaaca qaranka ethoobiya iyadoo loo arkayo tallaabo muhiim ah oo lagu xoojinayo iskaashiga amni iyo xasiloonida gobolka war-saxaafadeedka waxaa sidoo kale lagu sheegay labada dhinac waxay mar kale xaqiijinayaan siday uga go-an tahay inay si wada jira uga shaqeeyaan arrimaha guud horumarinta nabadda iyo amniga iyo xoojinta xiriirka labageesoodka ah si loo wanaajiyo nolosha muwaadiniinta iyo guud ahaanba gobolka geeska afrika soomaaliya iyo itoobiya hadda waxaa u bilaabmaya bog cusub oo diblomaasiyadeed iyadoo arrimihii khilaafka ahaa ay hadda u muuqdaan in dhinac la iska dhigay magaalada muqdisho waxaa saaka la xiray waddooyinka halbowlayaasha ah iyadoo calanka dalka itoobiya la barbar dhigay calanka jamhuuriyadda soomaaliya oo waddooyinka qaar ay ka babanayeen gaar ahaan goobihii la marsiinaya wafdigii uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed meelaha calanka la suray waxaa ka mid ah waddada aada madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya cabdilcasiis barrow v o a muqdisho